أكبر الله أكبر ولله الحمد dadweyne aad u tiro badan ayaa ku tukaday salaada ciidalfidrida goobaha bannaanka ee loogu talagalay in lagu oogo salaada ciidda waxaa si wanaagsan looga dareemayey dadka farxadda ka muuqata wejiyadooda kadib soddon maalmood oo ay soomanaayeen madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa kula tukaday dadweynaha goob ka mida goobaha bannaanka ee loogu talagalay salaada ciidda madaxweynaha ayaa dadweynaha u marsiiyey xagga warbaahinta dhambaalka hambaliyada ciidda iyadoo siday tahay caadadu mar kastoo ay tahay ciid madaxweynaha jamhuuriyaddu uu qaraar madaxtooye ku cafiyo maxaabiis badan oo u xidhnay dembiye fudud sidaasi darteed waxaa hadda laga sii daayey xabsiga dhexe gabood ee magaalada jabuuti maxaabiis u xidhnayd kiisas ka kooban dembiye fudud oo tiradoodu ay dhan tahay laba boqol oo maxbuus dhinac kale dadweynaha ayaa aada ugu duceeyey dadka reer falastiin ee dhibta xoogga la ay ku haysato degmada marinka kaaze ee dhulka falastiiniyiinta qaar ka mida dadweynaha jabuuti ayaa sidan iigu warramay cabdiraxmaan ibraahim axmed rabadaan fiican baa marnay iyo ciidiina waan galla maanta waa ciid ciid fiican ilaw caafimaadkaada wala sii kuwiidhatala ilaw u naxariisto basbas iyo barwaaqo ilaw sanadkaa sidinkiisana gaarsii mid baa la iloobeyn waxaa la iloobeyn ummadda falastiina ilahoo dhibaatada ka dulqaad iyakana waa u duceynaa ilmaa bisha rabadaan baa u duceynayn waa usii duceynaynaa wasaare xasan cismaan maasha allah soddon cishaan soo soomanayn ilaahay soonkaa naga aqbalo cibaadada ilaah naga aqbalo si fiican baan usoo soonnay maantana waanu ciidnay alxamdulilah intii dhimata alla u naxariisto inta noolna ilaahay caafimaad iyo cimri dhar ana siiyo ummadda nebi maxamed oo dhan waxaan leenahay ciid mubaarag ciiddaa ciiddeeda barwaaqiyo basbash ilaahay nagu gaarsiiyo ummadda dhibaatada haysato ee reer falastiin ilaahay u gargaaro ilaahay dhibaatada ka dulqaado sanadaa sanadada iyaguna hanala ciidaan farxad iyo bashbash iyo barwaaqo yaan u ducaynana in ilaahay ka dulqaado cabdullahi maxamed cali ciidda maanta farxadiyo le maxaan ku ciidnay farxad iyo nabad baan ku ciidnay ciidda ciiddeeda ilaahu nabad buu nagu gaadhsiiyo maaragtaane ummadda reer falastiinna ilaahay nabad iyo maaragtaane calan waara ilaahay haa siiyo ciidda ciiddeeda ilaahay nabad gaadhsiiye ee farxad iyo le rarayn rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti ciid wanaagsan